إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana duurnimadan waxaa ka mid ah koox burcada ayaa macalin jaamacadeed waxa ay ku dishay gudaha magaalada muqdisho haweeney ayaa mar kale kusimo madaxweyne ka noqotay dowladda federaalka ah laba beelood oo walaalo ah ayaa diyo waxay ku kala qaateen xaflad ka dhacday walaayada islaamiga ah ee gedo weerar ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugan deegaan ku yaala duleedka degmada afgooye walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa war waxay ka soo saartay dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey maamulka hirshabeelle kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka midad horleh oo ka kooban rag iyo qof dumar ah oo karfan la'aan la aasay ayaa waxaa laga helay deegaan ka tirsan gobolka gedo kuwaas oo ay laayeen ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaana qayb uu watay cabdirashiid janan xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho ayaa qaarka u saareen in gebi ahaanba laga guuro kadib markii tugada dadka dhacdaa ay ku soo badatay intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن koox burcad ah ayaa macalin jaamacadeed waxay ku dishay gudaha magaalada muqdisho macalin cismaan axmed mucow ayaa xalay lagu dilay xaafad ka tirsan degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho kooxaha ayaa la sheegay in ay kooxaha ayaa la sheegay dilka kadib inay ka qaateen moobeel iyo cagab kale oo watay waana arrinka sababta ay u dileen maamulka jaamacadda horseed oo macalinku uu ka tirsanaa ayaa waray soo saareen waxa ay ku muujiyeen sida ay geeridiisa kaga murugaysan yihiin iyagoo ehelkiisana tacsi u diray burcadda dadka dilaysa ayaa ku soo badanaysa magaalada muqdisho iyadoo aan la arag cid wax ka qabanaysa haweeney ayaa mar kale madaxweyne waxay ka noqotay dowladda federaalka ah gudoomiyaha baarlamaanka aadan maxamed nuur iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dalka ka maqan iyadoo midna jiro sacuudiga halka midka kalena uu ku maqan yahay dalka turkiga sacdiye yaasiin xaaji samatar oo ah gudoomiye xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka ayaa sidaas waxay ku noqotay kusime madaxweyne iyo kusime gudoomiye baarlamaan muddo sii horreysay ayay sidaan oo kale horey u dhacday reer galbeedka dhisa dowladda federaalka ah ee ku doodaya in loo baahan yahay in dumarka safka hore siyaasadda laga geliyo ayaa arrintan ku faraxsan waana qorshe muddo dheer laga soo shaqaynayey oo iminka midhihiisii qayb ka mid a la guranayo weerar ayaa lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaan ku yaala duleedka degmada afgooye weerarka oo xalay dhacay waxaa fuliyey ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ugu yaraan hal askari ayaa dowladda federaalka uga dhaawacmay weerarkaas inkasta oo ay suuragaltay in khasaarooyintaa uu ka badan yahay laba beelood oo walaalo ah ayaa diyo waxay ku kala qaateen xaflad ka dhacday walaayada islaamiga ah ee gedo maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya degmada alcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedow ayaa waxaa ka dhacday xaflad taas oo ay diya ku kala qaadanayeen laba beelood oo walaalo ah oo kala ah beesha cali maxamed iyo beesha cili diyada ayaa waxaa lagu wareejinayey cili waxaana wareejinayey beesha cali maxamed halkaasina waxaa ka hadlay dadka dhiigga lahaa ee qofka laga dilay iyo nabadoono ka socda labada beelood iyagoona dardaarano halkaa ka jeediyey ugaas cusmaan maxamed maxmuud ugaaska beesha cali maxamed ayaa diyada ku wareejiyey beesha cili nabadoonka ka socday waxa weye majliskan maanta iskugu nimid waa majlis khayraad waa dad walaala oo muslimiin ah oo meesha isku nimid wada dhashay weeye waxaa isku mana xuquuqna kana dhex gashay oo walaalahana ree cali iyo annagana dhex gashay ree cali maxamed ah marka waxaan rabaa walaalahay inay raalli ahaadaan xuquuqdii aad nagu tirsanayseen inaan maanta waxay ahayd in ku wareejiyo wix hor u baxay ma wixii dambeeyo idinkuna aad ku raalli ahaataan walaala aan ku ahaano ku fiyoobaano waxaanu waa qadaro maalba waa dhacaan saasna lagu kala ahaado lacagta hadda aan maanta wadana waxaa weeye lacag konton iyo afar kun iyo saddex boqol doolar ah lacagta hore u baxdayna waxaa weeye shan kun iyo toddoba boqol iyo awalna hore u baxday lacagtii lixdanka kun ahayd oo geeli aan ku xisaabnay boqolka ahaa saas ayaan rabaa inaan ku wareejiyo iglana wareegtaan kuna raalli ahaataan walaalan aan ku ahano kuna uufiyo kadib waxaa halkaa ka hadlay ugaaska beesha celi anigoo ah bashiir macalin xasan cumar wadoonka guud ee beesha celi allah subxaana wa tacaala ayaan mahad u celinayaa uma walaayatlislaami walaayada ee gobolka gado ee islaamka xaraka shaab almujaahidiin insha allahu tacaala halkan waxaa maanta lagu kala wareejiyey ee si sharaf badan ee islaamnimo iyo walaalnimo lehna loogu kala wareejiyey diyo laba beelood oo walaalo ah cali maxamed iyo cali xuseen oo ceeli ku magac dheer labadaas beelood oo walaalaha ah diyadaas oo horey u dhacday maxkamadanna ay xukuntay halkan haddii aan joogno gobolka konton iyo afar kun iyo saddex boqol oo dollar ah ayaa maanta wareejiyeen reer cali maxamed reer celina la wareegeen beelahaas walaalaha iyo islaamkao dhanna waxaan ugu baaqayaa ilahayna uga rajaynayaa inay nabad iyo khayr ku wada noolaadaan ilaahi subxaana wa tacaalana uu madari makhfirana siiyo ugu dambeyn dadka laha dhiigga ee qofka laga dilay ayaa iyagana dhankooda hadlay waa anoo diiriye cabdulaahi ah oo weli damki ah waxaa la isiiyey xaqi aan lahaa oo wiilkayga la dilay diyadiisii ahayd yaa la isiiyey ilaahay baa ku mahadsan taasoo ilaahay uu ku mahadsan yahay walaayada islaamka oon hoos joognana maamulkeeda aan ku mahadinhayo iyo dhaqdhaqaaqeeda iyo qaadisteedaba intaas waxa xaqaygina waa hela walaalahana ilaahay mahad ha siiyo iyo walaalihii ugu wareejiyeyna ayagana waa mahadsan yihiin oo wax ila rabto wax ii dhimin intii hiddii kalo jazakumullahu ma ahan markii ugu horeysay ee wilaayaadka dalka ka dhacan munaasabadii lagu kala qaadanayo xasiloonida iyo amniga ka jira wilaayaadka waxaa lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka
wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa war waxa ay ka soo saartay dagaalo khasaare lagu gaarsiiyey maamulka hirshabelle kuwa oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka haashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya maalmihii lasoo dhaafay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaa ka dhacayay weeraro ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolkaas waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo waraysi siiyey idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka ugu horeyn sheekha ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee ka jirta walaayada si guud wilaayada islaamiga hiiraan alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala dadku waxay ku nool yihiin nimco iyo khayr amni iyo caafimaad markii loo eego wadciga hadda iyo waaqica aan joogno iyo xaaladda sida ay tahay alaan culays ma jiro ha jirto in roobabka yaraadeen biyuhu yaraadeen beeruhu aysan badar lahayn haddana ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa ayaa la haystaa marka si guud wilaayada haddeer wakhtiga hadda ah wixii mustaqbal ana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka sugaynaa naxariistiisa tirada badan aalaanna culayska weli ee waa u sahlan yahay sidoo kale sheekha ayaa ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka hiiraan ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala asaabiicdan dambe cadowgu wuxuu isku dayayey dhaqdhaqaaq naflacaalinimo ah wixii hadda u dadambeeyey usbuucan iyo usbuucii ka horreeyeyba waxaa dhacay oo u dambeeyey kii dhacay dagaalkii ka dhacay matabaan iyo inta u dhexaysa qabno ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala dhammaantood ilaahay cadowga waa jebiyey kii ugu khasaaraha badnaana wuxuu ahaa ka dhacay oo bakhtigii dadkii ilaahay la dirirayay subxaana wa tacaala lasoo dhigay meelihii shareecada lagu maamulayay maraayad ay ka taagnayd kuwoodii kalena waa jabeen in badanna waa ka bakhtiday in badanna waa ka dhaawacantay ayaguna qalbi jab ayay ku nool yihiin iyo nolol xumo guushaas iyo khayrkaa la helayna waa mid ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka timid marka si guud waa dhaqdhaqaaq aysan waxba ugu qabsoomin la dhihi kare waa ku khasaareen isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku hadlay sababta keentay in ciidamada dowladda federaalka ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan degmada matabaan iyo deegaanada hoos yimaada runtii waxaa jiray tawasuc iyo horumarro xagga mujaahidiinta ah oo gaaray meelo aysan horay u joogin markii loo fiiriyo wilaayada islaamiga hiiraan wilaayadu waxay maamushaa laamiga dheer oo isku xidha koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya dhulkaa la tegey waxaa kala go'an dhulka loo yaqaano beled weyne iyo dhuusamareeb iyo guraceel baa dhexda ka kala go'an cadowga marka waxay dareemeen culays aad u weyn oo runtii ayaga markay u fiiriyaan caqabad ku ah kumana ay farxaayaan mana aqbalayaan in shareecada ilaahay iyo dadkeeda ay halkaas gaaraan tawasucaas yimid ayuu ka yimid ama ka dhashay rafrafashada cadowgu maalinkaas horena waxay ahayd iyo maanta meeshay wax ka dhaceenba farqi uma dhexeeyo waa duulaankoodii koowaad bu iskudaygii hore waa tii deed gaarigii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku asiibay wixii loogu talagalay oo loo diyaariyey asaga iyo wixii saarnaana ay halka ku tageen weli marka meeshii bay nooc go'doon ah bay yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa fashiliyey inta dhimanna alla waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu sidaas kor u fashilay amaa waxa keenay qadiyadda waa inta aan sheegay oo ah in mujaahidiintu gaareen meelo aan horey loo joogin oo runtii xitaa istiraatiiji ah sida laamigi in uu ka go'an yahay dhexda oo cadow isu dhaqdhaqaaqi kara aanu jirin ee halka marka hore ay adeegsan jireen ama ay mari jireen dhulka u dhexeeya samareeb iyo beled weyne walaayada waxaa ka jira horumarro ballaaran oo dhinac walba waxaana ugu horeeya dhanka dacwada sheekh guuleed abunabhaan ayaana ka warramaya arrimahaas ee allah ku mahadsan subxaana wa tacaala dacwadu waxay maraysaa meel fiican ummadduna ilaahay ha barakeeye waxaa ka muuqda hanuun iyo muxuu ahaa in ay doonayaan dadka inay diintooda bartaan hadday gabdha yihiin iyo hadday rag yihiinba marka si guud maraakistu waa camiran yihiin madaaristu waa camiran yihiin masaajiddu waa camiran tahay ummaddana nashaadkeeda dacwigihii aad buu u fiican yahay ee ragga ducaadda oo ka shaqeeyana ilaahay tabaaraka wa tacaala ajrigooda ha badiyo ee waa dadaalayaan iskudaygooda iyo muxuuha ilaahay wixii ayaga uu baray oo ay gudbinayaan iyo dadaalka ay samaynayaan ee waa ugu mahadcelinaynaa ee dadka maraakista jooga ama masaajidda camira oo xalaqaadka dhegaysta oo ayaguna nashaadka tirada badan uu ka muuqdana runtii si gaar ah ayaan ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala u leenahay abaalkiinna ha badiyo si kastaba ha ahaatee maalmihii ugu dambeeyey waxaa gobolka hiiraan ka dhacayay weeraro ka dhan ah dowladda federaalka waxaana weerarkii ugu dambeeyey lala beegsaday kolonyo uu la socday guddoomiyaha gobolka hiiraan kaas oo sababay khasaarooyin kala duwan iyagoona dagaalkii ugu dambeeyey saddex askari meydadkooda uga cararay goobtii uu dagaalku ka dhacay meydad hor leh oo ka kooban rag iyo qof dumar ah islamarkaana la aasay karfan la-aan ayaa waxaa laga helay deegaan ka tirsan gobolka gedo kuwaas oo ay laayeen ciidamada jubbaland gaar ahaan qayb uu watay cabdirashiid janan mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya ninka magaciisa loo yaqaan cabdirashiid janan oo horey wasiir amni uga soo noqday maamulka jubbaland ayaa lagu eedeynayaa inuu gobolka gedo ka geystay xasuuq daran oo aan horey loo arag cabdirashiid ayay ehelada dadkan la xasuuqay ku eedeynayaan inuu si arxandaro ah uga dilay saddex rag ah iyo qof dumar ah kuwaas oo uu dilkooda u adeegsaday xarko iyo dhar uu ku marjiyey isagoona afka iyo indhaha ka sharooteeye wuxuuna iyagoo qaaqaawan oo uu qofkii dumarka ahaa u kormariyey ku duuga god waraabe oo kale sida ay sheegayaan ehelada intaas kadib ehelada dadkan la xasuuqay ayaa kasoo bixiyey halkii uu ku duugay iyagoo markii dambe xabaal caadi ah ku aasay waana kuwan iyagoo arrintan si faahfaahsan uga hadlaya argihii waa kuwaan aan jarnay iyo dharkii dhiigga lahaa xargihii waa kuwaan waan jarna xargihii gacmaha ku xidhnaa lugaha oga xidhnaa maragga ahaayoo lagu marjiyey dhiiggii bay leeyihiin afka sharootaal ka saarnayd indhaha waa laga sharooteeyey aniga iyo wiilkan walaalkay aha iyo dhowr qof oo kalea meydka aragnay xargihii waa kuwaa dharkii waa kuwaan lagu marjiyey waan hayaa ilaa iyo haddeer way ii yaalleen markhaati weeyo sidoo kale ehlada ayaa iyagoo dul taagan xabaal wadaaradadii uu cabdirashiid janan ku aasay dadkii uu laayay waxay codsadeen cadaalad iyagoo sidoo kale ka sheekeeyey xasuuq kale oo uu geystay ninkan ay hadda ka cabanayaan
ninka la yidhaahdo cabdirashiid xasan cabdinuur dad badan buu laayey waxaan arkaynay nin la yidhaahda baashi oo gabar walaashay ahaa ay dhashay oo toddobadii duhurnimo lagu dilay barabaraha doolow lagu dilay oo lagu kor istaagay maydkiisi oo la yidhi lama duugi karo hal saac oo habeennimona la geliyey godka yaan u taagnay nin la jiiday oo harqaanlo ahoo miskiin ah oo maydkiisii asagana jiidis nafta looga qaaday oo harqaanlo ahoo miskiin ahoo hilibkiisi maxay qabrigiis qabrigiisina hadda qofkii u baahda waan geyn karaa siliski baa lagu duugay lafihii baa isku soo haray iyo siliski yaa lagu duuga waxaan marka codsanaynaa oon tusaynaa qabridii sidii annagoona been ka sheegaynin xabaadalan waradeedki maxay ahayd ragga asaga aha iyo gabadha ayada aha iyo dadka iyada ahayd la geliyey baan tusaynaa cadaaladda sidoo kale nin oday ah oo ka mid ah ehelada dadkan la xasuuqay ayaa ka sheekaynaya qaabka dadka loo dilay iyo sidii loola dhaqmay markii ay dhinteen deerow cabdille asoos waxaan horay uga dacwoon jira haddana ka dacwoon hayaa ninka la yidhaahdo cabdirashiid la yidhaahdo indha korayna ku magac dheer yaan ka dacwoon hayaa waxaa weeye afar qof afar qof oo midob gabar tahay oo dhadi ka tahay saddexda kalena ay ay rag yihiin oo oo mid macallin yahay midna sheekha yahay midna nin ka mid ahoo dhallinyaro a yahay yuu isku goob ku gowraca isku goob yuu ku gowraca oo ku dila isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu yidhi waxaan kufri iyo islaan midna lagu arag laguna maqal laguna arki doonin buu ku suubiyey ma xabaalin uma qaylinin uma wahayninin afartoodiibu inta meel god dhurwaa'a oo goof ahaan ahoo duleesha inta saddexdii ragga ahayd inta isgarab geliyey buu gabadhii oo kurtood afartuba ay qaawan yihiin buu gabadhii oo qaawan yuu korka ka saara ahay ma la arag mana la maqal kufri iyo islaan nolol xaaraan ku qaawiyaa iyo xalaal ku qaawiyaaba kufri iyo islaamba naag nool oo la qaawiyo waa la arka laakiin qof dhadig ah oo haween ah oo nool oo dhintay oo meyd ah oo la qaawiyo lama arag kufrina laguma arag islaamna laguma arag lagumana maqal lagumana maqli doono cabdirashiid janan ayaa marar badan sidan oo kale u xasuuqay dad kale oo fara badan waxayna arrintan ku soo aadaysaa iyadoo maamulka jubbaland oo uu ninkan horay wasiir amni uga soo noqday loo haysto xasuuq ay ka geysteen tuulada qudus oo hoos tagta magaalada kismaayo xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho ayaa qarka u saaran in gebi ahaanba laga guuro ka gadaal markii tugada dadka dhacdaa ku soo badatay warkan waxaa mar kale inoo haya maxamed ciise dadka shacabka ah ee degan degmada holwadaag gaar ahaan xaafadda balaagsii ee magaalada muqdisho ayaa habeen weliba waxay si joogto ah ula kulmaan dhac joogto ah oo ay u geystaan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dadka xaafadda balaagsii ayaa xilligan la kulmay cabsitii ugu darneyd oo mararka qaar ay halis u gasho naftooda iyadoona qoysaska qaar ay qarka u saaran yihiin inay isaga guuraan xaafadaha ay ka degan yihiin degmada holwadaag kadib markii ay u dulqaadan waayeen dhaca aan kala joogsiga lahayn oo habeen iyo maalin ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka dhacu kuma koobna waqtiyo fogfog balse dabley ku libisan dareeska ciidanka ayaa dhac joogto ah u geystaan haween weliba mana jirto cid isku xilqaantay amni xumo tii ugu darneed oo halkaasi ka jirta qaar ka mid ah dadka la dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in agabyada laga dhacay ay ka mid yihiin dahab kombiyuutar iyo taleefoono waxayna si cad u sheegeen in ciidanka booliiska dowladda federaalka ay ku fashilmeen amniga xaafadahan islamarkaana aysan jirin cid ka warqabta dhacdadan joogtada ah loo geysto xalay abbaara sagaalkii bara waxaa noo soo dhacay tuugo hubaysan oo toorhooyo iyo bistoolada ku hubaysan oo gurigan qof kasta qofka arkaa hadda uu garan waayey meeshay ka soo galeen oo casri ah dabcan adigu sagaalkii sac baray soo dhaceen saddex teleefon oo waaweyn kombyuutar dahab siddeetan garaana alaabo agabyo kaloo tiro badan ay qaateen dadkii ilmihii qalqaliis ay ku rideen xilli dambey ahayd oo xilligii sagaal saaci bar oo hurdada ugu fiicin oo qofkii dhadhanka seexanaya ahayd dhibkaasoo weliba aan ku cusbayn xaafadda oo hadda gurigaygan maanta xalwa ka dhacay aan ahayno midka iga dambeeya iyo midka dhinaca igu haya intaba ka dhaca ayaa ka jira waxaan rabnaa maadaama aan fursad u helna maanta inaan ka hadalno oo gaarsiino ummadda in dadka soomaaliyeed degan howlwadaag iyo dadka somal muqdisho degan in lagu baraarugo barnaamijkan dhanka kale caasho qadar oo ka mid ah dadka ay ugu galeen gurigeeda ayaa tiri tuugadu waxay inoogu hanjabeen gurigii ay wax ka waayaan inay kufsan doonaan hubka ay wataan waa hub sharciyaysan sanad kastana gurigayga canshuur ayaa laga qaadaa amnina ma haysto ayay tiri
tuugadan calashaan kuwa hadda maanta bilowday ma aha waa kuwa muddo soo jiita maayuna daba socday maxay aheedeen waxay sameeyaan hal gurigana maanta dhex taaganaa bes maaha waxaa albaabo badanoo ka soo wada horjeeday annagoo dariska way noo soo wada galeen xilyo aan la filayna soo galayaan waana dad rag hubaysan oo maxay aheedeen xilli dambe kuu soo galaya marka tuugada annaga dhibaato badan awalba horta maalin cad annaga maalin cad awalba tuug waa qabnay oo xaafad ahaan ka holwadag ahaan naftay noo keeneen maalintii annagoo dhibkii qabnay ayaa haddana habeenkii noogu dareen qaadashada waxaa nooga daran guryihii ay wax ka waayaan waxay isku dayayaan jirkeeni cirdigan inayna kufsadaana isku dayayaan guriga ay wax ka waayaan waxay isku dayaan gabdhaha hadday ku jiraan inay kufsadaan xoolo iyo maal annaga ilaaha u qabnaa taas waxaa na dhibaya oo na gubaya maanta aan idaacadahan u hortaaganna waa nafteenni maal annaga ma raadinayno waxay qaadaan ha qaadan tuugadaan hadday wax kaa waayaanna wax haddaad ahayn jirkaaga u maqanay leeyihin waxaana gubaaya oo maanta isku kala soo saar annaga waa jirkeena u cabsanayna inayna kufsadaan hasinka ugu jirno bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ciidanka dowladda federaalka waxay kala kulmaan tacdiyaad dhan waliba ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa